جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subxanimo ee idaacadda andalus qodobadan idiin helana waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta ee kuwa kufaarta afrikaanta ee ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose faahfaahiino dheeraada ee laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar ka kala dhacay koonfurta ee bartamaha dalka soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si adag uga hadashay xasuuqa ee askarta kufaarta afrikaanta dadka shacabka ah ugu geysteen degmada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose ehelada dadka shacabka ee kufaarta afrikaanta ee ku gowraceen degmada buulamareer ayaa si murugo leh uga hadlay falkaasi naxdinta leh wilaayada jubbada dhexe ayaa dahafurtay multaqa cilmiyeed ay ka qayb qaadanayaan bulshada qaybahooda kala duwan maamulka islaamiga degmada badhaadha ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowladda inay u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaan hoosta degmadaasi xildhibaan ka tirsan kooxda hirdada ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaaraha hirdada iyo wasiiradiisa inay iscasilaan xili murtadiinta ay ku fashilmeen duulaanka ay ku qaadeen qaybo ka mid a wilaayaadka islaamiga maamulka hirdada ugu magacaaban degmada buulamareer ee shabeellada hoose ayaa sheegay inaysan waxba ka qaban karin xasuuqa kufaarta afrikaanta ay kula dhaqaaqeen bulshada degmadaasi maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa duqeyn ku dilay mid ka mid ah dhakhaatiirtii qaliinka ee ku sugnaa magaalada khaza horumar ballaaran oo dhanka dacwada ee laga dareemayaa degmada buula fulay ee wilaayada bay iyadoona degmadaas ay kusoo bateen xalaqaadka lagu barto culumta sharciga جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subaxnimo khamiisa taariikhuna ku began tahay laba iyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta ee kuwa kufaarta afrikaanta ee ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose faahfaahinta warkaasi war kaloo ku aadan warar dheeraada laga helayo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro kala duwan oo ka kala dhacay koonfurta ee bartamaha dalka soomaaliya waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed waa weerar toos ah iyo qaraxyo lala beegsaday ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo ka kala dhacay wilaayaadka shabeellaha hoose banaadir iyo hiiraan aan ku hormarna wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee deegaanka galweyn ee hoos tagta degmada buulamareera dhanka wilaayada banaadir qarax mujaahidiintu ay shalay ka fuliyeen xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay maleeshiyaadka reedada ee boolis militaaro oo lugeynayay waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen laba kale murtadiinta qaraxaana ku dhintay waxaa ka mid ah sarkaal lagu magacaabi jiray cadde waxaa sidoo kale murtadiinta qaraxaasi lagu dilay ka mid ah zakariya maxamed saalax iyo cabdinaasir oo ka mid ahaa maleeshiyaadka reedada dhinaca wilaayada hiiraan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa shalay ka dhacay duleedka degmada buula burde ee bariga hiiraan waxaa inta la xaqiijiyey dagaalkaasi lagu dhaawacay ilaa saddex askari oo murtadiin ahaa aad buu mahadsan walaalkeen marwaane kaasi ahaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si adag uga hadasha xasuuqa ay askarta kufaarta afrikaantaha dadka shacabka ugu geysteen degmada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose suheyb cabdulaahi ayaa faahfaahinaya
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saartay xasuuqii ciidamada kufaarta afrikaanta ay ka geysteen magaalada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose halkaas oo ay saliibiyiinta ku xasuuqeen dad shacab ah bayaanka uu soo saaray maktabka warfaafinta mujaahidiinta ayaa ciwaan looga dhigay dhiigga shacabka buulamareer ma noqon doono hadur waxaana lagu yidhi maanta oo arbaca ah ciidamada saliibiyiinta yuganda waxay dad shacab ah ku laayeen magaalada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose ciidamada saliibiyiinta ayaa qafaashay si cadowtinimo ahna u dilay afar qofood oo beeraley ah saddex ka mid a dadka ay saliibiyiintu dileen waa dhallinyaro kuwaasoo ay gowraceen halka qofka kalena uu ahaa oday waayeel ah oo ay dhaawac halis ah u geysteen meyd ahaanna uga tageen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyeysay falkaasi xanuunka badan iyadoo dhanka kale wacad ku martay inay u argudi doonto dhiigga dadka muslimiinta ah ee ay saliibiyiintu daadiyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ugu horeen u tacsiyeynaysaa xanuunka iyo murugadana la qaybsanaysaa qoysaska iyo ehelada shacabka ee saliibiyiintu gumaadeen falkaas ay saliibiyiintu sida bareerka ah ugu geysteen dadka muslimiinta ah ee tacabkooda ku howlanaa wuxuu qayb ka yahay silsilad dheer oo xasuuq iyo tacadiye ah oo cadowgu ku hayo shacabka soomaaliyeed tobannaan sanno waana qayb ka mid ah qorshayaasha guracan ee ciidamada gaalada ah u joogaan dalka soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay wacad ku maraysaa inay dhiigga shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah uusan hadur noqon doonin ciidamadaas saliibiyiinta wuxuushta ahna laga argudi doono gumaadkaay u geysteen shacabkeenna muslimka ah gebagabadii ayaa baaq waxaa bayaanka loogu diray shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed waxaana lagu yidhi bayaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ugu baaqaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah inay u istaagaan sidii la isaga xureyn lahaa gumaysiga ay ciidamada saliibiyiinta afrikaanta ah ku haystaan qaybo ka mid a dalkeenna iyo dadkeenna muruq maskax iyo maalna ay ku bixiyaan sidii loo difaaci lahaa diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed waddankeennana looga hirgelin lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا
bayaankan ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku soo beegmaya iyadoo maantay ciidamada kufaarta afrikaanta ay xasuuq bahalnimo ka geysteen magaalada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose halkaas oo ay si kas ah ugu xasuuqeen dad rayid ah oo ay ka soo qafaasheen beerahooda ehelada dadka shacabka ee kufaarta afrikaanta ku gowraceen degmada buulamareer ee si murugale uga hadlay falkaasi naxdinta leh walaalkan cabdilqani maxamed ayaa warkaasi inoo haya iyadoo habeen ka hor ay ahayd markii ciidamada saliibiyiinta ugandha ay dad shacab beeraley ah ku xasuuqeen degmada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose ayaa waxaa dhacdadaasi ka hadlay ehelada wiilashii dhallinyarada ah ee halkaasi lagu laayay idaacadda islaamiga ah ee andalus oo waraysi qadka taleefoonka la yeelatay aabe cabdicasiis maxamed xaaji ayuu kaga warbixiyey dhacdadii xanuunka badneed ee uu ku waayey wiilashiisa iyo qaar kale oo eheladiisa ah horta walaalkeeya ilmaha oo hadda maanta way dhantii way nool hor shan a ahaayeen shantoodan beera ay baranaayeen aabahoodan ahay odagoo waayal ah ku jir oo deris aan nahay iyo wiil kale deris aan nahay aa ku jir saddex anaa dhali lawa dad deris aan nahay leewaay oo beeraa deris ku nahay dadka dhanti waxaa waaye saddex waaye kadib waxaa waaye beera ay baranaayeen iyagoo daaskooda u dhisan oo nadiif eh asha bilaabeen lawa sac iyo intay rubur eh eedina ama soom ah beerta soo dhex galeen markii beerta soo dhex galeen labada wiil hadda dhinteen iyo intay odaga waa isla joogeen hal miila wada joogeen labada wiil kaleentana beertaas soo wareejinaayeen iyagoo beerta wareeg ku jiro waxaa maqleen oytin awaad a maqleen markaasaa dhaheen war ninkan waa awaadooyine walaal waaye dagaal miyaa maxaas yahay waay se amal waaye awaadkii markii ay oo maqleen waa haddii ay aftooda ay tageen aftooda iyagoo ugulis tageen nala lagu aftiinay nimankan waxaa is dhaheen war tooshkan nagadab madhayn wax madhayn waxaa wateen geed oo butn oo kuwaan askariyaalka wataana malaa wateen budkiyaa ku tuureen budka markii ku tuureen nafkiyaa laga qabtay markaas afkiyaa fahmeen ini oonta yuqaandhees ayina fahmeen waa fadhiisteen iyagoo fadhiisteen iyagoo markaas oo lasoo wareegsanooyo nalkii laga beray iniya labada ilma horta kusoo ordeen ilmihii waa soo fogteen nimankan waxaa la yeelay ini boorta laga bereeyey gacmaha iyo ontay lugta laga jejabiyey ama cadistooda lagu herheray saqafa laga tuuray ha odaga waxaa la yeelay intii marjil qabti afka laga qabti oo turqlisi naqaska dhan ku xirmay oo wan la jebiyey dhankia la dhahay kan iska dhaaf jafta lagu geliyey laga tuuray bes waa la dhaaf labadan ilma mid qoortiis wax yar la ishaysad keyga midka kaleentana waa la qalay markii asiga la qali kadibna waa kaya waa la jejebiye labadooda niis ayaan beerta ugu tagnay mid jiftaan ku jiri midna waa ka ayaa, eh, beer dhexdeeda ay habsoo habsoo bixinay dhacdadan habeen ka hor ka dhacday buulamareer ayaa noqotay midii ugu xumeed ee ay ku kacaan saliibiyiinta ku sugan shabeellada hoose kadib markii ay weerareen dad beeraley ah xilli ay ku sugnaayeen beerahooda iyagoona halkaasi ku gowracay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ay soo saartay dhankeeda uga tacsiyeysay ehelada dadkii ay xasuuqeen gaalada iyadoona wacad ku martay in dadkaasi muslimiinta dhiigooda hadur uusan noqon doonin islamarkaana kufaarta laga gudi doono godobtii ay galeen mahadsanid cabdulqani wilaayada jubbada dhexe ayaa daha furtay multaqa cilmiyeed ay ka qayb qaadanayaan bulshada qaybahooda kala duwan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeena cuthmaan axmed dhubu kulan cilmiyeedkan oo ah midkii shanaad ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaasoo ay ka wada faa'iidaysanayaan guud ahaanba bulshada ku nool degmada jilib multaqaha qaybta gaar ku ah haweenkaha ayaa lagu qabtay masjidka dabaqa kaas oo ay kasoo qayb galeen haweenka ku nool degmada jilib oo ay qayb ka yihiin goobaha waxbarasho waxyaabaha looga hadlayay waxaa ka mid ahaa xoojinta walaaltinimada ka dhexaysa muslimiinta kor u qaadista goobaha waxbarasho si loo helo jiil ku wanaagsan tarbiyada iyo in sare loo qaado thaqaafada bulshada qaybta koowaad ee multaqa cilmiyeedka waxaa cashiro ku lahaa qaar ka mid ah culimada sheekh abuu muslim oo ka mid ahaa culimadii casharada ku laheyd multaqaha ayaa waxa uu si gaar ah kaga hadlay mas-uuliyadda saaran qofka muslimka ah iyo waxyaabaha looga baahan yahay qofka muslimka marka waxaa la rabaa inuu dareemo inay su-aali ka dambayso qof waliba kitaabkiisa gacanta laga saarayaa oo waxaa la leeyahay iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiibaa waxyaabaha ku xoojinaya ruuxa in mas-uuliyad lasu su-aali doono dareenkaas qofka inuu galo waxyaabaha xoojinaya maxaa ka mid ah ukhtii fillaah an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak waxaa lagaaga baahan yahay alixsaan arrinka labaad ee ku bixinaya gabadha muslimadda ah mas-uuliyadda inay dareento waxa weeye aliimaanu biljazaa inaad rumayso is-abaalmarinta maalinka qiyaama sheekh cumar xayaakallah oo isagana qayb ka ahaa ayaa waxa uu isna aada ugu dheeraaday waaqica muslimiinta amisom waxaan la soconnaa maanta halka xaaladeedu ay marayso kolba istaraatiijiya kaar cusbaa la xidhanaya ha annaga hadda amisom baa la odhan jiray atamis baanu la baxnay ciidanka atamis baan idhahdaa waxba muuna soo kordhinin waxaad la socotaan xaaladoodu meeshay marayso ayaa laga wadhisan yahay ilaa ay ku dhawaaqeen insixaaq taa waxaa sii dheer dadkii kolkii hore dagaalka soo geliyey ee soo diray oo reer yurub iyo america u badnaa ayaa maanta waxay leeyihin maya maya annagu hal dollar idinma hin waa ka mathali shaydaani id qaala lilinsaani kfur falamaa kafar qaala inii bariiun minka inii akhaafu allaha raba alcaalamiin qof walba oo muslima waxaa laga rabaa inuu salaama sadri la yimaado waxaan jecelnahay ilahay inuu inoo hiliyaan jecelnahay subxaana wa tacaala intii uu socday multaqaha waxaa jiray su-aalo la weydiinayay kasoo qaybgalayaasha kuwaas oo abaalmarino lagu bixinayey waxaa sheegtaa hal xadiis oo noo caddaynayo weynida ay mas-uuliyadda leedahay ee lagu sheegay labada dersi بسم الله أنيو كسعنا معهد قرطبة سؤال جواب تيرا دايسكودة كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته
baaraka allahu fiiha wakahara allahu amhaalaha su-aasha labaad waxay leedahay udkurii maraatib annaas alatii dukirat fi muxaadarati ashucuur bilmas-uuliya waxay u qaybsamaan ilaa iyo afar maraatib saalix muslix mufsid iyo faasid martabada ugu wanaagsanna waa muslix waa jawaab sax ah waxaana loo qaybiyay afartaas martabo multaqahan amaba kulan cilmiyeedka uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa sidoo kale nadwooyin ay ka faa'iidaysanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada jilib wuxuuna kulan cilmiyeedkan socon doonaa maalmo iyo habeenno aad buu mahadsan walaalkeen dhugu ay kaasi ahaa maamulka islaamiga ah degmada badhaadhe ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowla diini ah usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaan hoosteeda degmadaasi faahfaahinta warkaasi waxaa inoo ah walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman iyadoo qayb ka ah dowraadka sharciga ah ee loo qabanayo qeybaha bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa munaasabad ka dhacday deegaanka santaara ee hoosega degmada badhaadhe ee ka tirsan dhulka jooraha waxaa lagu soo gebagabeeyey dowro sharci ah oo loo qabtay dumarka muslimaadka ku dhaqan deegaankaas taasoo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin kala duwan maamulka islaamiga ah ee degmada badhaadhe ayaa lahaa agaasinka dowradan taasoo socotay muddo shan maalin dowladan oo loogu magacdaray ashahiid biidnillaah sheekh maxamed dulyadeen shicaarkeedana uu ahaa noqo mid waxbartay oo dadka waxbara ayaa intii ay socotay waxa ay dumarka deegaanka santaara ku qaateen kutubta kale ah fiqhi caqiido siiro iyo muxaadaraad kala duwan qaar ka mid ah haweenkii ka faa'iidaystay dowladan oo la hadlay andalus ayaa soo bandhigay kutubtii ay soo barteen magacayga waxaa weeye khafar cali jaamac waaye waxaan joogaa deegaanka santaaro oo laga umo degmada badhaadhe doori waxaan ku jirnay shan beri ah shanta beri wixii uuna baray macalinka ayaan rabaa inaan soo bandhigo maa huwa al ixsaanu ixsaanka muxuu yahay al ixsaanu ixsaanka huwa an tacbudallaha waa inaa ilaahay caabudo kaannaka taraahu faidii adigoo arkaayo fain lam takun taraa haddaadan arkaynin fainahu yaraaka ilaahay isagaa ku arkaayo maa macnaa laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu macnaheeda maxay tahay macnaaha laa macbuudi bixaqin ilaah xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla weyne mooye kan arkaani laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu arkaanteeda waa miiqaa arkaanu laa ilaaha ila allahu itnaani wahumaa waxaa ka mid ah alnafyu diidmo walisbaat isugitaan magaceyga waxaa la dhahaa ifraax warsame siciid waxaan joogaa deegaanka santaaro oo laga xukumo degmada badhaadhe doori ayaa shan maalmood loo qabtay shantaas maalmood wixii macalinka uuna baraya rabaa inaa meesha ka akriyo maa huwa alislaam islaam maxaa la yihahdaa alislaamu islaamnimada huwa alislaamu lilah waa inaa ilaah isku dhiibto bitawxiidi tawxiid ayaa inaa ilaah iskugu dhiibto walinqiyaadu lahu waa inaa uhoggaansanaato bidaacati dabi walbaraat waa inaa ka bari qaatid mina shirki shirki iyo ahlihi ehelkiisa maa huwa iimaan iimaan maxaa la yidhaha aliimaan iimaanka huwa asaga al ictiqaadu bilqalbi waa inaa qalbiga ka rumayso wanutqu bilisaan carabkana waad inaad ka akriso walcamalu biljawaari xibnahoo dhanna waad inaad ka shaqaysiiso yaziidu liimaan iimaanka uu siyaadaa wayanqusu liimaan iimaanka wuu nusqaamaa bimacsiyati macsi ayuu ku nusqaamaa لماذا خلقنا الله خلقنا الله لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما هي العبادة العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهر والباطن ما هو الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله maamuladii islaamiga ah ee degmooyinka wilaayada jubbada hoose ayaa sii dardargeliyey dowraadka sharciga ay ka faa'iidaysanayaan dadka qeybahooda kala duwan aad buu mahadsan yahay abu ayman ayukaasi ahaa xildhibaan ka tirsan kooxda riddada ee ugu baaqay ra-iisul wasaaraha riddada iyo wasiiradiisa inaysa casilaan xili murtadiinta ay ku fashilmeen duulaanka ay ku qaadeen qeybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen nuur cali warsame abusheyba tan iyo markii golaha dawaaqiidu ay bilaabeen in kulamadoodii oo ay ku majaxaabinayeen masiirka ummadda soomaaliyeed ay yeeshaan ayaa sidoo kale xildhibaanadu waxay mucaaradad hoggan kala hortageen kooxda riddada ee uu hogaamiyo murtad xasan garguurte iyo xukuumaddiisa ee uu ra-iisul wasaaraha ka yahay murtad xamse cabdibarre xildhibaan maalig cabdalla oo ka mid ah golaha dawaaqiidda kooxda riddada oo shir jaraa'id ku qabtay baarlamanka riddada ayaa waxa uu ka hadlay fashil ka haysta xukuumadda riddada ee uu hogaamiyo murtada xamse cabdibarre xildhibaankan ayaa waxa uu sheegay in xamse cabdibarre iyo golihiisa wasiirada ay ku fashilmeen inay xaqiijiyaan waxyaabihii ay ballan qaadeen murtad maalig cabdalla ayaa waxa uu hadalkiisi raaciyey in xukuumadda ay noqotay mid dhimatay oo waxqabad aan lahayn isagoon ugu baaqay inay iscasisho xildhibaankan ayaa waxa uu sheegay in dalka uu amnigiisa faraha ka baxay islamarkaana xukuumadda riddadu ay dalka soo gelisay dhowaan hub sharci darre ah meesha dhibaatada ka jirto waa xukuumadda waxaana kula talinayaa baraahim ministerka dhowr jeer wuxuu sheegaa dalkan marxuum fakade iyo meyd fakada uu ka sheekeeya iyo dad tartiib tartiib u soo noolaanayo xukuumaddan waa noolaan waysay xukuumaddan waa dhimatay waxaan ka codsanaynaa inay fakato ay baxsato waxaan codsanaynaa xukuumaddaannu ha baxsato dalkan wax uga haray ma laha albaabadii in laysku soo jabsadaa hartay in maanta dalkii hub sharci darraa soo gelaayo canshuur sharci darraana la rabo in dadka lagu dhaco taasna ma yeelayno mana aqbalayno annagoo ah xildhibaanada federaalka ma aqbalayno in gurigeenna ay shacabkoo mudaaharaada ay noo soo galaan meesha ay gelaayaan waa halkaas intaana laidiinku soo gelinna waxaan idinka codsanayaa inaad si sharaf leh isku casishaan waad aragteen dalka kenya waxa ka dhacay xukuumaddii oo dhan waa la gala diray kabinetkii golaha dawaaqida kooxda riddada oo kulankii labaad ay yeesheen tan iyo markay dib isugu soo laabteen ayaa waxa ay si adag uga hadleen fashilka haysta xukuumadda kooxda riddada waxaa la sheegaa in xildhibaanada baarlamanka riddada ay waayeen ballanqaadkii hore ugu fidiyey hogaamiyaha kooxda riddada xasan gurgurte kadib markii danihii uu lahaa uu ku fashiday taasoo uu kaga baxay ballanqaadii uu horey ugu fidiyey oo qayb ka ahaa inuu xilal kala duwan u dhiibayo haddii qodobada uu doonayo ay ansixiyaan taasna waxay keentay in xildhibaanadu markii ay fahmeen in ballantii uu la gelay uu uga baxay ay si xogan u mucaaradaan xukuumaddiisa iyo isaguba aad buu mahadsan walaalkeen ee bulshaba ay kaasi ahaa maamulka sahiyuuniyadda yuhuudda ayaa duqeyn ku dilay mid ka mid ah dhakhaatiirtii qaliinka ee ku sugnaa magaalada khaza ciidanka yuhuudda ayaa waxaay xalay duqeyn ku dileen xasan xamdaan oo ahaa dhakhtarka ugu sarreeya ee qaliinka islamarkaana ka howlgala magaalada khaza dilka doctor xasan ayaa ka dhigan in keliya uu hal dhakhtar oo awood u leh fulinta qaliinada guud uu ku haray magaalada khaza arrintan ayaana laga cabsi qabaa inay ka dhalan karto in tiro badan oo dad dhaawacyo ay u dhiman karaan inaysan helin dhakhaatiir awood u leh inay sameeyaan qaliinada gaarka ah sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee a b duqeynta lagu dilay doctor xasan ayaa waxaa sidoo kale ku shahiiday qoyskiisa oo ay ku jiraan xaaskiisa wiil uu dhalay laba gabdhood iyo gabar uu sodag u ahaa wiil uu sodag u ahaa lix awoowe uu ahaa iyo qof kale waxaana lagu duqeeyay dhismo ku yaalay aag ay yuhuuddu ku sheegeen inuu yahay mid nabdoon horumar ballaaran oo dhanka dacwada ee laga dariimayaa degmada bulafulay ee wilaayada bay iyadoona degmadaas ay kusoo bateen xalaqaadka lagu barto culuumta sharciga abuuxasaan ee faahfaahinaya barashada cilmiga sharciga ah waa waajib saaran qof kasta oo muslim ah rag iyo dumar intaba iyadoo halkaas ka duuleysa ayay wilaayada islaamiga ee bay bilowday halaqaad lagu baranayo culuumta sharciga ah islamarkaana ay ka faa'iideysanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool degmada buulafulla iyo deegaanada ku dhow dhammaan goobaha waxbarashada masaajidda iyo maraakista waxaa ka soconaya barashada cilmiga sharciga ah oo sidaan hore u sheegnay ay ka faa'iidaysanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada horey waxaan usoo gudbinay dhowr halaqo oo ku saabsan halaqaadkan dadka ay ku baranayaan diintooda islamarkaana ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan maktabka dacwada wilaayada markan waa mid kale oo ka mid ah halaqaadkaasi oo ay ka faa'iidaysanayaan inka badan toddobaatan arday kuwaas oo laga kala keenay gudaha degmada buulafulla iyo deegaanada ku dhow waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هو الكلام الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع كم ينقسم الكلام
ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى بما يعرف الاسم يعرف الاسم اسم بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء متن عقيدة الضحاوية نقول ما برهان في توحيد الله إلهي توحيده معتقدين هل أنها اعتقاد اعتقاس بتوفيق الله إلهي وافدين تسلقوا إن الله إلهي واحد هلين كواي لا شريك شريك منسوب عن له لله إلهي ولا شيء شيء مهان مثله مثله إلهي مثل شيء ولا شيء شيء مهان يعجزه العاجز قليو ولا إله إله مجرى غيره إلهي غير شيء قديم كهري واي بلا ابتداء بلا وشلان دائم كجوكت واي بلا انتهاء لما شلان mid ka mid a ragga ka faa'iidaysanaya halaqadan oo la hadla idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey halaqadan wakhtigii ay bilaabatay iyo farqiga u dhexeeya xilliga ay bilaabayeen iyo hadda xilliga ay joogaan bismillaahi raxmaani raxiim xalqadan horta magaasha mayl erey ibnulqayim aljawsi al ere mayn ha bilaawtay dulqicid tumi shantii ha bilaawtay ilaa haddasood kutubada laga qaadadaa un caqiida inaxawuwa haalsheesaas caqiidadan haka marayd naxawadan hadda yaa socda waan lamadaba socdaan laakiin caqiidada madilahaas ku dhasi ku dib yaa naxawada laan gudubi isbedel edwingan alka dareemahay ilaan dhalinyarada iida himanka jar iida walbarasha himanka waa dhate maalin la bilaaway i maalintan herwin iyo anshaal dhehe dadgee la bilaaway walba gaabla macnaay korna hadda geekana safayla walilaa hordhaka lagbay koroyaa yar ruugan isbedel eedinga lagu dareemaha wilaayada islaamiga ee baay ayaa juhdi iyo dadaal dheeraada ku bixinaysa sidii bulshada ay u noqon lahaayeen kuwo diintooda barta oo fahmo si ay u ogaadaan dhagraha cadowga kusoo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka warkii subaxnimo idinkaga imaanaya idaacadda andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu